waan ku bilownay madaxweynaha dowladda soomaaliya amaan idhaahdo madaxda dowladda soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa saaka tukashada salaada ciid aladxada kala qayb galay boqolaal qof oo ku tukaday masaajidka isbahaysiga islaamka waxaana la arkay iyadoo salaada ciid aladxa lagu tukaday masaajidada iyo weliba barxada kale wariyahayaga saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay muqdisho
guud ahaan magaalada muqdisho ayaa si weyn looga oogay tukashada salaada ciidul adxada taasi oo bulshada badankood isugu tageen masaajida waaweyn barxado iyo garoomo si ay u oogaan salaada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa salaada ciidda kula tukaday mas-uuliyiin iyo qeybaha bulshada soomaaliyeed masjidka weyn ee isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa salaada kadib ka sokow in uu hambalyada ku aadan munaasabadda ciidda u diray shacabka soomaaliyeed waxa uu dhinaca kale ka hadlay dagaalada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka socda dalka qorshaha dowladdiisa ee la dagaalanka musuq maasuqa isagoo ugu baaqay shacabka in nabadda laga qayb qaato walaalayaal waad ogtihiin dalku xaalad dagaal ayuu ku jiraa cadow aan ummaddaana jiritaankeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda midnaba aanan waxba ku farin ayaan dagaal kula jirnaa ummadda soomaaliyeed ayaa kula jirta ma aha dowladda keliya shacabka iyo maxaan kuraa meel kastooda jooga waxaa u muujiyey cadowgana waa loo muujiyey ummaddu waa u muujisay inaanay raalli ka ahayn wadooyinka waaweyn ee caasimada muqdisho ayaa ah kuwo aad u mashquul badan maanta maadaama ay dadku ay booqanayaan ehladooda iyo asxaabtooda si ay farxadda ciidda ugula qayb qaataan qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay v o a ayaa munaasabadda ciidda isugu hambaliyeeyey
asalaamu calaykum ciid mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalixal amaal magaca yaasir jabaney ku ciidaya magaalada muqdisho walahi alxamdulilah maanta salaada waxaan isaga bixinay gudaha dekada magaalada muqdisho sanadkanna dabcan sanadadii hore aad iyo aad ayuu uga duwan yahay oo haddii ay noqoto dhanka dareemidda deganaanshaha qalbiga iyo deganaanshaha in yacni amni guud uu jiro bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa nuur sheekh cismaan sheekh cabdulaahi waxaan ka mid ahay bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne ayaan ku ciidnay ee masjid ku yaala alxamdulilah maanta si wanaagsan baa looga ciiday dhammaan muslimiinta daafaha adduunka ku nool waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii meel kastoy kala joogaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay muslimnimada iyo islaamnimada iyo dhaqanka wanaagsan iyo hambalyada iyo farxadda aan hala wada wadaago si kastoo ay ahaato maanta oo kale muslimiinta ayaa intooda awooda gowraca xoolo kadibna ku sadaqaysta dadka masaakiinta ah si farxadda loo wada qaybsado bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa yuusuf maxamuud maxamed oo joogo muqdisho saynab abuukar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a ciid wanaagsan ummadda muslimiinta ah ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan saaxiibada iyo dhegeystayaasha v o a ciid wanaagsan maasha allah aniga saakay waxaan ku ciiday xaafadda dadka magaalada inta badan waayeel iyo caruurba waa soo wada baxeen si nabad ah ayaa loogu wada ciiday xaafadaha iyo meelaha waaweynka oo loo tamaslee tago ciid wanaagsan kulla caam wa antu bikheyr saynab abuukar v o a muqdisho
haatana hargeysa gobollada iyo degmooyinka somalilan ayaa si weyn looga oogeeyay salaada ciidaladxa iyadoo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdina uu kula tukaday maski jaamaca magaalada hargeysa islamarkaana uu ka hadlay sida loo yareyn karo saboolnimada bulshada warbixintanna waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
weyinta maalinta ciidda labaad ee muslimiinta ee ciidal adxa ayaa si weyne waxaa salaada ciidda looga oogay magaalooyinka waaweyn ee somalilan iyadoo dadku ay ku tukanayaan barxadaha garoommada kubadda cagta iyo qaar ka mida masaajidada waaweyn ta jaamaca magaalada hargeysa waxaa kala qayb galay tukashada salaada ciidda madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dad aad u tiro badan oo halkaasi ku tukaday waxaana salaada kadib uu la hadlay bulshada maanta waa ciid ciiddii weynad weyneyd culimmaduna waxay ku dardaarayeen masaakiinta hala umiyo maalinta ha laga farxiyo mayaagaasa ha laga ilaaliyo waxaan ku dari lahaa ilaahay wadana waa jibiyey sakada oo marmaba saada la xidhiidhsan waxaan isleeyahay haddii sakada la isu geeyo oo magaalo warma waa magaalada xaafadaheeda intaay masalan hargeys ka kooban tahay sagaalkaba ay xaafadu weliba sakada isu geyso maalin walba tira aada oo badan ayaa laga saari lahaa faqriga oo adduun ay ku shaqaystaan oo wax ku qabsadaan soo bixi lahaa inta maalin dhoranaya laga fadhiyo waxaan leeyahay sakada ilaahay baa soo waajibiyey islaamka markii iminka casriga ugu weyn la gaadhay ee dhaqaalahaana waxay ka noqotay rukniga koowaad ee ummadda faqriga ka saaran dadkii ogadu maalmo faqriga hadoo maalin ama masaajid ka kacon ama maalinta ciidda waxa la siiyo waldaa ilaahay noo jeexan ku bixino dalka bangladesh ladhaa iyo bakistan faqriga inta badan konta sano kahor waxay kaga baxeen sekada waa dowladdu way samaysay xafiiskii sekada waxaana uu ka mid yahay wasaaradda awqaafta iyo diinta sekada urinteewe si ay diintana u fafafsanaato hareeraha lawer joogo mas-uuliyadeedu waxay saaran tahay culimada dhammaantood dadku hawl bay kala leeyihiin ciidamada amniga ay leeyihiin daftaradu caafimaadka ay leeyihiin ganacsadu dhaqaala ay horumariyaan culimadu shaqada wanaagsan ay noo hayaan ee dadka diinta iyo iimaanka idoo marayaan ha ku dareen qaybta si faqri looga saaro dadka oo sakadeedii la maamulo oo kolba cid wixii haddii la maamula waxaa qabaa in dadkeeda faqri ku dhamaayo dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani xirse cali xaaji xasan ayaa kala qayb galay tukashada salaada ciidda dadweynaha ku tukanayey garoonka kubadda cagta ee hargeysa stadium waxaana hadal uu halkaa ka jeediyey uu ku soo hadal qaaday arrinta laascaanood waxaan xisbi ahaan u taagannahay inaan isbeddel samayno waxaannu doonaynaa colaadda taagan inaannu nabad ku beddello mowqafka xisbigu waxa weeye waa nabadoon colaadda maanta taagan iyo dhawaaqyada baxaya ee shiqaaqooyinka waxaan doonaynaa inaannu dhawaaqyo nabadeed ku beddello waxaannu doonaynaa oo nabadda iyo wanaaggaa saldhig u ah dalkee inaynun horumarina nabadda nabaddaynu wax koo ahayn nabaddaa laynagu majeeranayey waxaynu haynay ugu weynay waxay ahayd nabad waxaynu leenahay aan ilaashanno nabadda dawladdana waxaan leenahay colaadda jirta nabad ku beddela nabad ha la baadi doon qiimo kastay tae ha la baadi doon khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
dhinaca kalena magaalada laascaanood ayaa saakasi nabada looga tukaday salaada ciidda dadweyne fara badan ayaa u dareeray masaajidada qaarkood iyo weliba goobo kale oo loo cayimay halkaasoo ay kusoo tukadeen salaada ciidda cabdikariin olol ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kasiira wsubxaana allahi bukratan wa asiila magaalada laascaanood ayaa saakaasi nabadgelyaa looga ciiday salaada ciidul adxa iyadoo dadweyne kala duwana ay ku tukadeen masaajidada magaalada laascaanood oo ku yaala dadweynaha ayaa waxaa la tukaday isimada dhaqanka deegaanada sool sanaag iyo cayn guud ahaanna waxaa si weyn looga tukaday salaada ciidda deegaano kala duwan oo ku yaala gobolka sool deegaanada xudun taleex kalabaydh boocame iyo yuguuri ayaa si nabadgelya ay dadku salaada u tukadeen mudaan mustafe maxamuud ooseed oo ka mid aysimada dhaqanka deegaanada sool sanaag iyo cayn ayaa isagoo bulshada u hambalieyey isagoona fariin ciidda ku saabsan oo hambalyada u diray ciid mubaarak baa leeyahay dhammaantiin ilaahay ciida badan aynu u gaarsiiya nabadgelyo iyo badqab ilahi waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala amni iyo ammaana ilahi waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala nabadgelyo maamul iyo kala dambeyn ilahi waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala inuu dhibka iyo colaadda naga dul qaado nimankaasna dul fadhiya ee magaalada dul fadhiya ilahi waxaan ka baryaynaa iyo dhulkooda ku celiyo ilahay annagana amnina siiyo inta muslimiina mataqaana ay ku dhimateen ilaahay u naxariisto isimada ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan la wadaagay munaasabadda ciidda iyo sida ay nabadgelyada leh ee bulshada magaalada laascaanood ay saaka ugu tukadeen waxaana ka mid ah isimada iyaguna halkaasi ka hadlay garaad cabdilaahi guureed maalin weyn waa maalintii ciida lubxaha jaamicii magaalada laascanood baan ku tukannay ilaahay subxaana wa tacaala waana nagu nabadgeliyey acmaasha saalixana waxaan leenahay taqabal allahu mina wa minkum bisaalix ilacmaal waxaan u hambaryeynaynaa oo ugu hambaryeynaynaa munaasabada ciidul ludxiga muslimiinta dhammaantood meel kastaba ay joogaan soomaali oo dhan iyo dhammaan deegaanada s c iyo dadka s c ba waxaanu leenahay ciid wanaagsan hambalyaanu leenahay waxayla tahay waad aragtaa nurkiinnii maanta ilaahay subxaana wa tacaala fadligeeda iyo karamadeedana ilaahay subxaana wa tacaala hayna siiyo cabdikariin olool v o a magaalada laascarood
isla wararka munaasabadda ciidaynu ku jirnaayo sidoo kale waxaa maanta si weyna looga ciiday magaalada jigjiga ee caasimada maamulka soomaalida etoobiya warkan waxaa jigjiga ka soo diray weriye maxamed cabdiraxmaan ugaskata
kumanaan kun oo qof oo ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan caasimadda dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ayaa saaka isugu soo baxay munaasabadda ciidda carafo ee kun afar boqol afartan iyo afar hijiriyada barxadda weyn ee garoonka kubadda cagta jigjiga si ay halkaasi ugu tukadaan salaada ciidda waxaana bulshada wejidooda ka muuqatay shucuur farxadeed waxayna isugu hambaryeynayeen ciid mubaarak ciidul caafiya kadibna waxaa halkaasi lagu tukaday labadii ragcadood ee loogu talagalay salaada ciidda waxaana dareenkooda wax ka weydiinay qaar ka mid dadkii ka soo qaybgelay munaasabadda ciidda magacaygu waa cabdi yuusuf maxamed waxaan halka ka salaamaya aan uga taaniyeynayaa waalidiintayda asxaabtayda beheladayda qaraabadayda intaba halkaan uga taaniyeynayaa ciidan waa ciid farxad gooniyaye leh waa ciid aan maxaanu dhacay hambalyo ballaaran u dirayo ehel iyo qaraabo intaan wadaagno anuu magacaygu yahay cabdulaahi cali maxamed waxaan hambalyo u dirayaa ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa idin leeyahay farxad ku ciida ciiddaan ciiddeeda kale allah barwaaqayo bashbash aan ugu gaarsiiyo sidoo kale dadkii kala soo qaybgalay bulshada maanta salaada ciidda waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxmed cumar oo halkaasi kula hadlay bulshada iyadoo ugu horrayntii madaxweynuhu hambalyada munaasabadda ciidda u diray bulshada muslimiinta ee caalamka kuwa dalka iyo kuwa deegaanka bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shacabka muslimiinta ee fagaarahan maanta isugu yimid iyo kuwa deegaanka iyo kuwa dalka iyo kuwa dunidaba marka ugu horreysa waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciiddan haynaga aqbalo fadhigeeda hayna siiyo hana inooga dhigo ciid maaragtay barwaaqo iyo nabada aan ku wada ciidno tanteedana ilaahay haynagu gaadhsiiyo nabadgelyo caafimaad iyo cimri dheer dhammaantiin ciid wanaagsan ilaahay ciidna ciiddeeda aynagu gaadhsiiye caafimaad qab iyo barwaaqo intaasaan leeha wadmaasantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo hadda hayaa madaxweynenimada urur goboleedka higaad ayaa isaguna fariinta salaada ciidda uga faa'iidaystay inuu ku baaqo joojinta colaadda dalka suudaan waryahayaga ramadaana muuse jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray jabuuti
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa la tukaday dadweynaha salaada ciidda iyadoo sannadkan dalka jabuuti ay sankays ku hayaan xuska calanka iyo munaasabadda ciidal odxa madaxweynaha jabuuti oo kala hadlay dadweynaha xagga warbaahinta telefishanka qaranka ayaa tilmaamay in sannadkan si isdabajooga loo xusay munaasibadaha gobonnimada dalka iyo ciidal odxa sannadkan waxaan si isdabajooga u xusnay gobonnimada dalka ee xornimada qarankeenna iyo munaasibadda ciidal odxa waxaan idiin soo gudbinayaa hambalyada la xidhiidha munaasibadda diinige xuska ciidal odxa iyadoo sidoo kale aan u gudbinaya hambalyada ciidda dadka reer jabuuti ee ku sugan dhulka barakaysan ee xaramka ee ardulxijaas waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu naga aqbalo ducada iyo toobadda dhinac kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka suudaan
auxquels est confronté le peuple frère du Soudan démontre une fois de plus que notre région peine à sortir de la stabilité politique.
xaaladda naxdinta badan ee hortaalla shacbiga walaalkaan nahay ee dalka suudaan ayaa si cad u tilmaamaysa mar kale in degmadeennu ay la tacaalayso sidii ay uga bixi lahayd xasiloonni la'aanta xagga siyaasadda iyadoo si weyn oo daruuriya aan ugu baahan nahay degmo nabadaysan oo xasiloon waxay tilmaam u tahay in aanan dadaalkayga waxba iskula hadhayn si dalka suudaan uu dib ugu dhaco dhabbada jidka nabadda anigoo ah guddoomiyaha madaxweynenimada igad oo la tashanaya madaxweynayaasha kale dalalka degmada waxaan xoogga saari doonnaa sidii labada dhinac ee kala hogaaminaya dagaalka sokeeye ay u heli lahaayeen fursadda u asbaxaysa dejinta xaaladda iyo dib u heshisiinta mar kale dhammaantiin ciid mubaarak ciid wanaagsan Nous ferons en sorte que les protagonistes de ce conflit fratricide trouvent les moyens de l'apaisement et de la réconciliation. عيدكم سعيد كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله sidoo kale qaar ka mida dadweynaha ayaa iyaguna iga warramay dareenkooda farxadda ciidda maryan cabdi maxamed maanta shucuurtayda lama soo koobi karay lada ciidood yuu rabbigu nagu simay oo dadka ugu faraxsanayaan maanta reer jabuuti haddaan nahay aan nahay ciiddii calanka oo si fiican aan u xusnay reer jabuuti oo dhanna ciid mubaarak sanadkaas sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash iyo calankoo waara iyo dalkoo nabad iyo barwaaqo aan ku nagayn doctor khadiir waxaan ku magacdheerahay baan ku magacdheerahay wallaahi waad magaranaysaa maantoo kale shucuurta qofka lama soo koobi karo maanta waa maanta loo waa maalinta loo yaqaano ciidul akbar anu ka faa'iidaysanaya waxaan salaamaya horta ummadda islaamka oo dhan meel kastoo ay joogaan waxaan kaloo oon salaamayaa ummadda reer jabuuti iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba kan waxaan maaragtay ka salaamayaa owlaadaydii bayaan maxamed ibtihaal iyo dhammaan reerkayga oo dhan waan ka wada salaamaya wuxuu magaalada hargeysa iyagoo joogo oo ku ciiday maanta magaalada hargeysa ku ciiday aniguna aan jabuuti ku ciiday waxa weeyaan ciid mubaarak baan leeyahay kullu caam waantum bikhayr taqabal allahu mina magacayga khadiin axmed geeliweyaan maaa maanta shucuurtayda aad bu fiicantahay moogtahay maadaama wasraadicii soo tukaday halkan waxaa ka salaamaya waadiintayda ka salaamaya oydayl horta waa xiga cawleed aabahayl horta axmed geeli wacays iyo waalahay dhammaan curadeena kuwayga yaargili waan salaamaya moogtahay iyo ummadaha islaamka oon ka leeyahay moogtahay ciid mubaarag ciid wanaagsan dhammaantood meel kastay joogaan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti ciid wanaagsan geesta kalena muslimiinta ku nool magaalada nairobi ayaa iyaguna saaka isugu soo baxay garoomada waaweyn ee lagu tukado salaada ciidda iyagoo halkaasi farxadda ciidda ku wadaagay wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nooga soo dirtay nairobi
salaada ciidda kadib ayay qaar ka mid ah bulshada soomaalida ee ku nool xaafadda islii waxa ay la hadleen idaacadda v o a intisaar waa mahadsan tahay magacaygu waa cabduuli cabdulaahi maxamuud waxaan ku leeyahay ciid mubaarak adiga v o a ciid mubaarak dhammaan waxaa le muslimiinta dhan meel walba ay joogaan ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr gaar ahaan faamiligeyga waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr meel walba aad joogtaan ciid mubaarak ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr magacayga waa daahir sheekh cabdulaahi oo jooga magaalada nairobi waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan mujtamaca soomaaliyeed meel kastay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o da oo fursadii siisay inaan barnaamijkan kala qayb qaato ilaahay waxaan ka baryayaa bishan bisheeda in lagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo amni asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu war ilaahay baa mahad iskale marka labaad dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaaniin waxaan ugu hambalyeynayaa dhalashada ciidul adxa waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr sidoo kale anigoo halkan ka faa'iidaysanayo marka hore waxaan halkan mar labaad aan hambalyo uga dirayaa waalidiinteeda hooyaday macaan oo ku sugan magaalada garoowe iyo aabahay iyo dhammaan walaalahay waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr magacaygu waa jaamac haadan axmed ku magacdheer jaamac jayd run ahaantii dhammaan waxaan halkani munaasabadan uga faa'iidaysanaya ciid almubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal maanta maasha allah waxaan salaada ciidda ku oognay garoonka weyn ee islii hay ee xaafadda islii maasha allah si wanaagsan oo qurux badan ayaanu u ciidnay haddaan nahay dhalinyarada reer islii run ahaantii waxaan halkani uga faa'iidaysanaya inaan tahniyad salaan iyo munaasabadda ciidda aan uga faa'iidaysto waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday aamina cali cismaan iyo aabahey aadan axmed oo labadoodaba joogaan magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland run ahaantii sidoo kale waxaan salaamayaa walaaladii meel walba ay joogaan asxaabteyda dadka aadka iga dhow asxaabteyda ay ka mid yihiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal insha allahu tacaala ciidan ciideeda waxaan rajeynaya insha allah ilaahay inuu nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo insha allah tacaala intisaar saale xuseen v o a nairobi